iyadoo waayadii lasoo dhaafay ay kordheen weerarada ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsanayso shisheeyaha caddaanka iyo madowgaba leh ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa waxa ay dowladda uganda sheegtay inay ciidankeeda kala bixi doonto dalka haddii uu isbeddel ku yimaado siyaasadda maraykanka ee duulaanka soomaaliya wasiirka gaashaandhigga ee dowladda uganda jenaraal muhuusi kaynarugaba ayaa ku baaqay in gebi ahaanba ciidankooda laga saaro dalka soomaaliya lana soo afjaro duulaanka shisheeye ay xukuumadda kambaala ka wada dalkan war qoraal ah uu ku soo daabacay baraha uu internetka ku leeyahay ayuu wasiirku ka codsaday aabbihiis sidoo kalena ah baadiriga maamula dalkaas ee yuweri musafeni inuu tixgeliyo codsigiisa islamarkaana uu ciidanka uganda ka soo saaro soomaaliya kuwaas oo ku dhowaad labaatan sano duulaan ku jooga dalkan dhacabariga afrika warka ka soo yeeray wasiirka gaashaandhigga ee dowladda uganda islamarkaana si aad ah ugu baahiyay warbaahinta ayaa waxa uu jenaraal muhuusi sidoo kale ku sheegay in waddamada reer galbeedka ee uu maraykanku ugu horreeyo iyo yahuudda uu ugu yeeray walaalahooda dhabta ah ay ka gaabiyeen dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbaahinta maxalliga ah ee dalka uganda oo soo xiganaysa falanqeeyayaal xagga amniga ah ayaa waxa ay shaacisay in qayladhaanta ka soo yeertay wasiirka gaashaandhigga ee uganda ay ka turjumayso quusta ka dhalatay fashilka uu ku soo dhammaaday duulaanka muddada dheer socda ay shisheeyuhu kaga jiraan soomaaliya waxa ay geesta kala xuseen in walaacan uu muujiyey wasiirka ay suuragal tahay inuu salka ku hayo niyad jabka iyo rajoxumada ka dhalatay xaaladda hubanti la-aanta ah ee uu wajahayo duulaanka ciidamada shisheeye ee loogu yeero awsom iyo xaaladda taagdarrida ah ee ay wajahayaan askarta dowladda federaalka kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay si ba-an loogu xasuuqay koonfurta soomaaliya lagana qabsaday magaalooyin muhiim ah dowladda uganda ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa ay martigelisay khasaare culus oo naf iyo maalba leh kaasoo ay ka dhaxashay duulaanka ay kaga jirto soomaaliya waxaana howlgallo dhacay muddooyinkii u dambeeyey looga dilay tobannaan askari iyadoo sidoo kale ay ka burbureen laba diyaaradood oo nooca helikobterta loo yaqaano kuwaas oo mid ka mid ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo rideen deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe